ishacya cutubka soddon iyo siddeedaad oo waagaas ayaa xisqiya bukooday oo geeri buu u dhowaaday markaasaa nebi ishacya ina aamos uu yimid oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay reerkaada la dardaaran waayo waad dhimanaysaa oo sii noolaan maysid markaasaa isqiya wejigiisii derbiga ku sii jeediyey oo rabbiga baryay oo yidhi rabbiyow waan ku baryaaye bal haatan xasuuso sidaan hortaada ugu socday runta iyo qalbi quman iyo sidaan u sameeyey waxa hortaada ku wanaagsan xisqiyah aad buu u ooyey markaasaa ereygii rabbigu u yimid nebi ishacya oo ku yidhi tag oo waxaad xisqiya ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaaha awowga daawuud wuxuu leeyahay baryootankaagii waan maqlay ilmadaadina waan arkay haddaba cimrigaagina waxaan kugu dari doonaa shan iyo toban sannadood oo adiga iyo magaaladanba waan ka samata bixin doonaa gacanta boqorka cashuur oo magaaladanna waan daafici doonaa oo haddaba calaamada xagga rabbiga kaaga imaanaysa in rabbigu samaynayo wixii uu rabbigu ballan qaaday waxay ahaan doontaa tan bal eeg waxaan dib u soo celin doonaa hooska derajooyinka intuu hore uga socday toban derajo oo ah derajooyinkii axaas sidaasay qorraxdu dib ugu soo noqotay toban derajo oo ay hore u dhaaftay kanu waa qorninkii xisqiyah oo ahaa boqorkii dalka yahuudda oo uu qoray markuu bukay oo uu haddana cudurkiisii ka bogsooday anigu waxaan is idhi cimrigayga oo baar ah ayaan erdihii she'ool sii mari doonaa oo intii cimrigayga ka hadhayna waa layga qaaday waxaan is idhi ma aan arki doono rabbiga kaasoo ah rabbiga dalka kuwa nool jooga mar dambena ma arki doono qof ka mid ah dadka dunida deggan rugtaydii waa layga fogeeyey oo sidii adhijir teendhadiisii ayaa layga qaaday sida dharsameeye ayaa noloshaydu u duduubay oo wuxuu iga goynayaa alaabtiisa uu dharka ku sameeyo oo maalin ilaa habeenba waad isii dhammaystiraysaa oo tan iyo aroortii ayaan fikirayay isagu lafahayga oo dhan ayuu u jejebiyaa sida libaax oo kale oo maalin ilaa habeenba waad isii dhammaystiraysaa sidii dabafallaar iyo saratoosiye oo kale ayaan u dhawaaqay oo waxaan u baroortay sidii qoolley oo kale oo indhahaygu daal bay la gureen sidan kor u fiirinayay rabbiyow waa lay dulmay ee i caawi haddaba bal maxaan idhaahdaa isagu wuu iila hadlay oo weliba isaga qudhiisa waxaan sameeyey haddaba cimrigayga oo dhan tartiib baan u socon doonaa qararka naftayda aawadiis sayidow dadku waxyaalahannu ku nool yahay oo ruuxa noloshayduna wuxuu ku jiraa waxyaalahan oo dhan haddaba ibogsii oo inoolaysi bal eeg nabadgelyadayda aawadeed ayaan qaraar weyn u qaaday laakiinse naftaydu waad jeclaatay oo sidaas daraaddeed yamayskii qudhuunka waad ka samata bixisay waayo dembiyadaydii oo dhan waxaad ku tuurtay gadaashaada waayo she'ool kuguma mahadnaqi karo oo dhimashaduna kuma ammaani karto oo kuwa yamaska hoos ugu dhacana runtaada rajo kama qabi karaan kan nool kan nool oo keliya ayaa kugu mahadnaqi doono sidaan aniguba maanta yeelayo aabbuhu wuxuu runtaada ogeysiin doonaa carruurtiisa rabbigu waa uu ii diyaar inuu i badbaadiyo haddaba sidaas daraaddeed anigu cimriga noloshayda oo dhan waxaannu guriga rabbiga ku dhex gabyi doonnaa gabayadayda annagoo alaab xarko leh ku ciyaarayna nebi ishacya wuxuu yidhi hal la qaada fuud barda ah oo ka soo baxa hal la saaro oo isna wuu bogsoon doonaa oo weliba xisqiyahna wuxuu yidhi maxaa calaamad ii ah inaan guriga rabbiga u kici doono